waa hagaag markana kusoo dhowaada barnaamijka hambalyeeyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkii labaad ee bisha barakaysan ee ramadaan aanu ku jirno ilaahay khayrkeeda hana siiyo meel kasta oad joogtaan waxaan idin leenahay ramadaan kariim
صومك سلادي وكدا زهلا صدقدا سبحان يا غفار سبحان يا غفار صلاة قيامة سكينة بقنا قيام salka geed engagayo lacag kugu sabaayo naftu ay ku siraantiyo sanahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba surcaalka sahaydu xambaartu aakhiru sadleeya dembidhaafsuwaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada dembidhaafsuwaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala صدقنا سبحان يا غفار سبحان يا غفار صلنا قيامها سبكينا بقنا قيام iyo ehel iilka markay ku seexshaan sowma ogid dhammaantood inay haddiiba kaa socon su-aashii qabriga iyo sowma ogid malaa'igoo seefa kuula yuururaa inay kugu sugaayaan sidee baad cibaadada uga seexatayood sahal ugu malaysaa sanka korugu taagtaadembidhaafsuwaasho soonkiyo salaadiyo gudaadaala غدا سبحان يا غفار سبحان سبحان يا غفار صلنا قياما تبكينا بقنا غير بداف سواشو بداف سواشو dhambaalka u horeeya ee barnaamijkana haddaan soo qabto ibraahimow waa tahniyad dhalasho waxaana diraya iimaan cabdi garboole iyo caasho aadan maxamed shamis aadan maxamed shacni aadan maxamed maxamed aadan maxamed axmed aadan maxamed maxamuud cabdulaahi yare maxamed iimaan garboole waa maxamed axmed bulaale canjeex carab shir iyo maxamuud amiin ibraahim iyo xamda muuse saalax iyo sidoo kale baxsan barkhad iyo ugu dambayntii baa layidhi axmed khaliif kooreeye iyo dhammaan reer aadan aftaag waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan cabdulqaadir aadan maxamed oo ku magac dheer roote iyo marwadiisa faadumo xasan waaberi oo ay gabadhay ugu dhalatay gobolka sanaag waxaan leenahaa bay yidhaahdeen noqo tii anfacda dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anigana amiin ayaan raacinaya aamin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray nasra darawal jaamac gaane iyo eedo shamis cusmaan cilmi iyo eedo muxubo cusmaan cilmi iyo waxay yidhahdeen cabdikaafi cabdulaahi jaamac iyo cabdinaasir cali guraase iyo shaafici bedel caanood maxamed cabdi cadde iyo zakariya farax zaki iyo waxay yidhaahdeen saadiq maxamed maxamuud iyo saabir bishaara iyo waxay yidhahdeen maxamed shukri iyo sheekh yuusuf sheekh ismaaciil iyo macalin maxamed sheekh saciid waxaanay dhammaantood jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan maxamed darawal jaamac gaani iyo marwadiisa kawsar cabdirasaaq cali oo ku aqalgalay degmada caabud waaq waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaan leenahay aqalgalkaasi allah ka dhigo kii bashbashii barwaaq lagal kulmo ee banowda kale si ubad kheyr qaba aamiin ayaan aniguna leeyahay ibraahimow bal maxay noo xiga dhegeystayaasheenna waxaan u soo qabanaynaa caashiqa habaayicen codadkii xasan aadan samatar iyo xaliimo khaliif mago kataagay udubli ciidana ka dhigay dugol webiyadaa cartamayo cirshyadaa bad kaga xidhay dhashay iyo buuraha culul webiyada cartama iyo cirifyada bad kaga xidhay iyo buuraha culus amrigeed adduunyada waxa jira col iyo nabadi cayriyo ilxoolaane amrigeed adduunyada waxa jira col iyo nabadi عيري الحول عليه iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay adna calabka kuu qoran una seegi maaye caashaqa habaaycin adna calabka kuu qoran una seegi maaye caashaqa habaaycin taba hawayskii canabay daruuru cimir bay ahay xalay taba hawayskii canabay daruuru cimir bay ahay cawanaa laguma oga wakhtigii kuu ciiriyo wasigii wanaaguna cawanaa laguma oga wakhtigii kuu ciiriyo wasigii wanaaguna wasdabaaraba waxaa kuu caddayn karaa camiyaha indhaariyo waysdaba caraba waxaana kuu caddayn karaa camiyaha indhaariyo ma og tahay curyaankaba cagaluma waayini caynkaa wax loo yidhi ma og tahay curyaankaba cagaluma waayini caynkaa wax loo yidhi kuwa caraarayay lardan inay ku xibra qaataan caashaqa baaycin
waa tahay dhinaca dhambaalada ayaan mar kale ku noqonaynaa dhambaalkan aan soo qabtay ibraahimna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a khaasatan baa la yidhi he caashe cadde iyo ibraahim dheere waa tahay
ibraahim yare ibraahim dheere baa lagu bedelay ibraahim dheere waa tahay malaha qofku yaqaano malaha kusoo cabiray inaad lix iyo dheeri aad tahay aan dheerahay oon haddana yarahay waa tahay waxaa halkan hambalyo aroos ka diraya baa la yidhi dadka kale ah axmed cabdi shire waxa uu ku magac dheer yahay dalxiis yare iyo muuse cismaan timaweyne iyo cabdirasaaq cismaan timaweyne dhammaan reer cismaan timaweyne iyo cabdicasiis sheekh maxamed cabdulaahi muuse iyo baa la yidhi adeer axmed sheekh cabdulaahi muuse iyo adeer cabdiqani sheekh cabdulaahi muuse iyo aadan xuseen oo ku magac dheer baa la yidhi taajudiin iyo sidoo kale ciidruus cabdikariin iyo qaadi siciid ismaaciil iyo maxamed sheekh cabdiqani xaaji maxamuud iyo faadumo sheekh cabdiweli waxaan sidaa ku akhrinay ibraahimow magacyadii baa taxan oo sidii loox qur-aan lagu qoraya loo soo qoray marka waa inaan isha la raaco waxaa kaloo ku jira yaasiin jaamac waa saade yaasiin jaamac iyo ogbaad cabdi maxamed iyo xafsa sheekh axmed khaliif dhammaantood waxay kala joogaan daafaha caalamka baa la yidhi waxaanay tahniyeed aroos hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradiisa baa la yidhi waa tahay mudanaha iyo marwadiisa waa tahay cabdicasiis cismaan timaweyne iyo marwadiisa baa la yidhi qaaliga ah raxmo sheekh cabdulaahi muuse oo arooskoodu ka dhacay baa la yidhi magaalada qardho waxaan idin leenahay bay idhahdeen ducada waa xaggiina waa tahay cabdicasiis cismaan timaweyne iyo marwadiisa raxmo sheekh cabdulaahi muuse arooskoodaas ka dhacay qardho waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii baraka leh ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamina waxaan dhegeystayaashana markaana u soo qabanaynaa qasiidada sooma ramadaanka ah iyo codkii maryam mursal ciise
khayrka waa bisha sugayne samihiyo khayrka la siyadsanaaye yana idin seegin wabisha sugayne samihiyo khayrka wabisha sugayne samihiyo khayrka la siyadsanaaye yana idin seegin Soma Ramadanka, Soma Ramadanka, Soma Ramadanka, Soma Ramadanka, Sarkinka Yamo, Soma Ramadanka. Soma Ramadanka, Soma Ramadanka, Soma Ramadanka, Soma Ramadanka, Sarkinka Yamo, Soma Ramadanka. Sahalmaha soonku ya salatana raacsho sahalmaha soonku ya salatana raacsho wasad akhiraade yana idin seegin sahalmaha soonku ya salatana raacsho sahalmaha soonku ya salatana raacsho wasad akhiraade yana idin seegin Soma Ramadanka, Soma Ramadanka, Soma Ramadanka, Soma Ramadanka, Sardininga Yamo, Soma Ramadanka.
dhambaalka caasha waxa uu ku bilowday ramadaan kariim bahda v o e laanta af soomaaliga gaar ahaana daadiyaasha barnaamijka hambalyada heesaha daandure iyo caashicuud waannu idinka guddoonnay waxay yidhaahdeen waxaan nahay sacdiye cabdi cilmi iyo saygeeda cabdulaahi aadan guuleed iyo carruurtooda bishaaro bilow marwo bilow ubax maxamed nasre maxamed faadumo axmed iyo caashi ibraahim iyo cabdimaalig ibraahim dhammaan reer daahir sugal dacar waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dunida qaarkood waxaanay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan mustaf cabdi mahad iyo waxa ay yidhaahdeenna dahabo daahir sugal dacar oo ku aqalgalay dalka australia ducaduna waa xaggeenna caasho aqalgalkaasi ka dhacay australia maxaa ugu ducaynaysaa waxaan ugu ducayn lahaa horta meel fog bay ku aqalgaleen dalka australia waxaan leeyahay arooskiina allah ka dhigo midkii khayr leh islamarkaana bashbash iyo barwaaqo idiin horseeda wiil iyo caano gabar iyo caano caasha markana waa xaggaaga maxaa dhegeystayaasha kusoo qabanaysaa mar haddii lagu jiro bishii barakaysneed ee ramadaan ibraahimow dadkuna cibaadaysanayo annaguna aanu cibaadaysanayno qasiidooyinka nabi ammaanka waanaan ugu roonaana barnaamijka marka waxaan soo qabanayaa qasiido nabi ammaan ah oo uu ku luuqaynayo fanaanka bashiir ibraahim cabdi
جمال العالم جمال العالم يا بحر الجود مرحبا يا رسول الله مرحبا سيدي مرحبا جمال العالم جمال العالم يا بحر الجود مرحبا يا رسول الله مرحبا سيدي مرحبا بنيتك إحساني يا رسول الله مرحبا جمال العالم سيدي جمال العالم مصطفى يا بعد الجودي مرحبا يا رسول الله مرحبا نور النفوس نعمتي وعن كل حالتي عطفني من الإلة يا رسول الله مرحبا سيدي مرحبا فأنت من هاشمي مرحبا وكذا من قريشي مرحبا خير خلق الله كلي يا رسول الله مرحبا جمال العالم صيدي مرحبا
waa tahay intaas ayaanu ku dhaafaynaa mar kale haddaan soo qabto dhambaalkan marka hore waan idin salaana baa layidhi dhammaana v o a marka xiga baa la yidhi caasho iyo ibraahim waan idin salaamaynaa waa tahay marka xiga dadka tahaniyadan diraya waxaa ugu horeysa nasro darawal jaamac gaani iyo eedo shamis cismaan cilmi iyo eedo muxube cismaan cilmi cabdikaafi cabdulaahi jaamac iyo cabdinaasir cali guraase iyo shaafici bedel caanood maxamed cabdi cad aba ku magac dheer yahay iyo sakariye faarax zaki iyo saadaq maxamed maxamuud iyo saabir bishaara maxamed shukri iyo sidoo kale sheekh yuusuf sheekh ismaaciil macalin maxamed sheekh saciid waxay leeyihiin caruuska iyo caruusadda waxa ay kala yihiin baa la yidhi waxaa la yidhi waa lamaanayaasha cusub ee dunida ku soo biiray waa maxamed darawal jaamac gaani iyo marwadiisa oo ifka uu ka xushay baa la yidhi waa kawsar cabdirasaaq cali waxay ku aqalgaleen degmada caabudwaaqe gobolka galgaduud taariikhdu markay ahayd lixdii bisha meey ee sanadkan laba kun sideed iyo tobanka waxay leeyihiin ducada waa xaggiina aqalgalkaasi waxaanu ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu waaro bashbashii barwaaqana horseeda wiil iyo caano gabar iyo caano waa tahay aamin ayaan leenahay waxaan idin soo qabanaynaa mascideed
muqdheercad ceedu marka sobaxaysiyo muqdheercad ceedu marka sobaxaysiyo waxaa tahay man iyo duu mariku bislaadiyo muqdheercad ceedu marka sobaxaysiyo muqdheercad ceedu marka sobaxaysiyo waxa tahay man iyo duu mariku bislaadiyo mira canab mayga cirkiyo mooda galbiimi bugaayege canab mayayga cirkiyo mooda galbeeni lugaayege waxa tahay masciidiid maarin dhalaal xiga waxa tahay masciidiid maarin dhalaal xiga midabka qarjabiska midabka midabka qarjabiska tahay masciidiid maarin dhalaal xiga waxa tahay masciidiid maarin dhalaal xiga midabka aqdarjabiska midabka midabka aqdarjabiska
magaca guud iyo magka wuu ka simayay maskaxda u jahaysa kada macalinka eediyo waxaa tahay makaratada kada macalinka eediyo waxaa tahay makaratada maskaxda u jahaysa maskaxda maskaxda u jahaysa
dhambaal gacanteeda ugu dambeeya caasha waxaa uu naga soo gaaray hooyo xabiib maxamed xasan iyo saygeeda bishaar malaq duurow iyo waxay idhaahdeen nimco malaq duurow iyo abti cabdulla maxamed xasan maxamed macalin disow iyo afadiisa iyo carruurtooda iyo raxmo malaq duurow cadday malaq duurow cabdulle malaaq duurow iyo aamino macalin mukhtaar iyo cabdiraxmaan macalin mukhtaar iyo waxay idhahdeen nuuro macalin mukhtaar iyo caasho macalin mukhtaar iyo ayey xaawo aadan iyo aabe macalin mukhtaar ibraahim dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaana jecel yihiin inay hambalyo kal iyo laaba ay gaarsiiyaan oo yidhaahdeen ramadaan karim ayaan malaaq duurow oo gabar ay ugu dhalatay magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey starliin maxamed cabdi mayow ducaduna wax aggeynaa caasha maxaa ugu ducaynaysaa gabadhaasi u dhalatay maxamed cabdi mayow iyo ayaan malaaq duurow oo starliin loo bixiyey waxaan ugu daceynayaa starliin inay noqoto tii soo weynaata waalidkeed wax tarta dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedana anfacda aamiin gabagabadii barnaamijkaanu soo gaaray ibraahim oo waraaqaha dhinacayga way ka dhammaadeen tii u dambeysanaada akhriyey bal maxaan dhegeystayaasha uga tagnaa caasha waxaan dhegaystayaasheenna leenahay mar kale ramadaan mubaarak waxaan u soo qabanaynaa ergadii furqaan qasiidadan halkudheggeedu yahay iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waa caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandure oo idin leh sidaas iyo nabad gelyo
codkaasi nabe ammaanka ayaan idaacaddeenna galabnimo kusoo gebagabaynaynaa wuxuuna gebagabo u yahay guud ahaanba barnaamijkii galabnimo iyo kii kale kasii horreeya dhegaysanaysaan haataanba ee hambaliyada iyo heesaha oo caashe ibraahim aadan iyo ay nala socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray anigoo saare cabdi axmed iyo nuur xasan nuur bukhaariba waxaan idin leen intaanu mar kale kulmi doono iyo ilyaas gabalo dhammaanteen nabadgelyo
qodobyada furqaanbaad ku adkaysan ciiddo xididada u aasto madkala qabayno ambatoo halowdo abtarsii ma lumiso wadankala dhexdaaliyo ardoonku marato haysahaada